hay-adda tadaamun ayaa deeq raashiin ah oo ka timid boqortooyada sacuudiga gaarsiisay afar boqol oo qoys oo danyar ah islamarkaana ku nool jasiiradda juula iyo madhaawo oo hoos yimaada degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose gudoomiye ku-xigeenka degmada badhaadhe yuusuf maxamed ibraahim ayaa ka warbixiyey qaabka deeqda raashiinka ah loo qeybiyey waxaan mahadcelin buuxda aan u celinaynaa hay-adda king foundation oo ay maxaa layihahdaa wakiil ay ka tahay hay-adda tadaamul taasoo maanta deeq raashiin oo iskugu jirta sokor bariis bur baasto timir maxaa la yidhahdaa iskugu jirta intaasayto oo afar boqoloo qoys aan ugu talagalnay xeebaha inaan ka qaybinno madhowo juula afartaa boqoloo qoys oo aan jecelnahay insha allahu tacaala oo aan hadeertaan taagannahay madhowo oo aan ku bixinnay muxuu ahaa ii sheego raashiinkii oo afartaa boqoloo qoys ay ka mid tahay raashiinkii ay soo dhiibtay hay-adda king foundation iyo ay wakiilna ka hayd hay-adda tadaamul iyo wasaaradda gargaarka iyo maxaa la yidhahdaa iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland waxaan mahadcelin buuxda aan u mahadcelinaynaa dadkii dhammaan arrintaasayta nagala soo shaqeeyey iyo howlaha sida macnaha hufan ee maxaa la yidhahda aan kusoo aan kusoo gaarsiinay dadkaas dadkii ka soo shaqeeyey waxaa mahad buuxa aan u celinayaa guddoomiyaha degmada badhaadhe maxamed ibraahim fanax oo isaga maxaa la yidhahdaa wakhti badan iyo iyo dadaal badan ku muujiyey inuu maxaa la yidhahda dadkii uu mas-uulka ka ahaa ay noogu idmay inaan soo gaarsiinno
mid ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqda raashiinka ah ayaa ka mahad celiyey raashin deeq oo ka timid jubbaland ee maanta si wanaagsan ugu soo gaartay oo bur leh bariis leh baasto leh wax kasta leh wayna ku mahadsan yihiin aad iyo aad bayd u mahadsan yihiin deeqdaas wayna soo gaartay si wanaagsan ayaanan u qaadannay aad baana ilaahay ugu mahad celinaynaa iyo islaamka dadkana siiyey iyo dowladda jubbaland aad baan ugu mahadinaynaa deeqdaas waan helnay